barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah aad ugu dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalicom
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca waana afarta bisha abril ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah xuseen bare aadan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisada ka taagan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya
fanaanadii caanka ahayd ee sahra axmed jaamac oo magaalada hargeysa ku geeriyootay sidoo kale waxaad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo dhalinyada waxbarashada lagu dhiirigelinayo oo lagu qabtay magaalada laascaanood kulankan ama tartankan ciyaareed ee gobolka ka furmay waxaana rajaynayaa in uu keeni doono waxyaabo badan oo aan horey gobolka uga jirin oo qiimo gaara u leh bulshada hadday tahay saaxiibtinimo hadday tahay isdhexgal hadday tahay ardaydii oo isku mid noqonaysa oo dad walaalo ahoo
waxaa kale oad maqli doontaan nin abwaan ah oo suugaan ku cabiraya waayaha iyo muhiimadda ay leedahay saaxiibtinimadu
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marayn barnaamijka heesaha aan dhidin haynana waxaa ka mid a
rag idhaabshay lafta dhabarkay idhiiriya afardhaan idhisiyogida isamka imadhiba dhega iilida waaqaygana dhabaynogida isamka imadhiba dhega iilida
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu ciidamo militari u diray oo xadka ay wadaagaan maraykanka iyo mexico madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ujeeddada ciidanka loo geynayo xadku ay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya xadka maraykanka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa war ay soo saarto ku sheegtay in weli uu socdo wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo aqalka cad madaxweynaha mexico ayaa isaguna sheegay in uu ka warsugayo jawaabta aqalka cad si dalkiisa uu tallaabo u qaado
wargeyska washington post ayaa sheegay in dembi baaraha madaxa bannaan ee loo xirsaaray baaritaanka eedaha la xidhiidha saameynta uu ruushku ku lahaa doorashadii maraykanka uu la kulmay qareenada madaxweyne donald trump wargeyska ayaa tilmaamay in robert muller uu qareenada difaaciya trump uu u sheegay in baaritaanku uu socdo islamarkaana aanay iminka eedeymo toos ah oo heer dembi gaadhaya aan loo haysan madaxweynaha balse uu baaritaankii weli bartanka marayo hadalkan ayuu muller sheegay bishii marj waxaana wargeysku uu ka soo xigtay ilo ku dhow baaritaanka in ay suurtagal tahay in waraysi lala yeesho madaxweynaha maraykanka donald trump duhur wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a maalmahanba magaalada muqdisho waxaa ka taagan xiisad ku aadan mooshin codka kalsoonida lagu qaadayo guddoomiyaha golaha baarlamaanka oo ay xubno ka mid a xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ay golaha dhowaan hor keeneen taasi oo muran ka dhex dhalisay xildhibaanada waxaana saaka la sheegay in kulan arrintaasi la xidhiidha uu qorshaysnaa inuu ku qabsoomo xarunta golaha haddaba wararkii u dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o eda cabdulqaadir okey oo haatan ku sugan xarunta baarlamaanka soomaaliya islamarkaana khadkaas si toosa ugu jira cabdulqaadir waa sidee xaalka golahu kulankiisa ma qabsoomay
mahadsanid xarunta golaha shacabka guud ahaan waxay ahayd maanta in fadhiga ku yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka waxaana jiray ajendo kala duwan oo labada dhinac ay wadeen oo la xiriira in fadhiga maanta ay kaga doodaan xildhibaanada mooshinka ka keena gudoomiye jawaari oo cabdali sheekh ibraahim muder uu diray fariinta la xiriirta ajanduhu wuxuu ahaa ka doodida mooshinka codka kala noqoshada gudoomiyaha golaha shacabka halka xildhibaanada gudoomiyaha golaha shacabka ay wateen ajenda la xiriira ka hadlida arrinta xuduudka soomaaliya kenya ee la xiriira derbiga amniga magaalada muqdisho aada baa loo adkeeya xildhibaanada saakay lixdii aroosnimo ayay qaarkood xarunta golaha shacabka ay tageen ammaanka waa la adkeeyo halkaasi baaritaano gooni ee laga sameeyo ciidamada amisom ayaa si gaara xarunta golaha u hubiyey ammaanka magaaladu way adkaa xildhibaanaduna meelo fog bay kaga soo tegayeen ilaaladooda gaarka ah waxaana halkaasi soo gaaray xildhibaanadoo keliya iyadoo ay jirto cashirnaantaas siyaasadeed fadhigana aada loo hadal hayo ayaa mar qura waxa wax isbedeleen sideedii subaxnimo kadib markii guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari uu gudaha u galay xarunta golaha shacabka iyo xildhibaano aan tira badnayn intaas kadibna waxaa soo hadal baxay in halkaasi muran uu ka dhaca xarunta golaha shacabka dhexdeeda oo la xiriira ciidamo amniga sugaya gudaha ku sugnaa iyo ciidamada la socda guddoomiyaha golaha shacabka sida xildhibaanada qaar ay u sheegeen c o eda balse wax yar kadib waxaa soo baxday in xaruntii golaha shacabka uu ku sugaya guddoomiyaha golaha shacabka ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaanna kuwa koofi guduud ayaa la sheegay in xarunta guud ahaan ay gacanta ku hayaan intaas kadibna albaabkii ay ka gelayeen xildhibaanada labada dhinacba kuwa hooshi ka wada iyo kuwa kasoo horjeedaba waa laga xiray banaanka ayay ku sugnaayeen ilaa xilligan ay kula hadlayana xildhibaanada golaha shacabka oo kala ka duwan waxay ku sugan yihiin banaanka xarunta golaha shacabka halka baarlamaanka laga gela way xaran tahay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa hadda ku jira xarunta baarlamaanka xildhibaanadan oo la hadlan v o eda labada dhinacba waxay isku eedeynayaan in xaruntii golaha shacabka lala wareegay dhinaca guddoomiye jawaari waxay sheegayaan in xukuumaddu ay albaabadii ka xiratay gaar ahaan wasaaradda amniga xaruntii baarlamaankana loo diiday inay galaan halka xildhibaanada mooshinka wadana ay u sheegeen v o eda in guddoomiyaha golaha shacabka uu baarlamaankii xuub ku qabsaday in ciidamo hubaysan oo xaruntii golaha shacabka la galay in hubka lagu soo saartay qeybaha kore ee xarunta dhismaha xarunta baarlamaanka sidaa darteedna loo diiday inay gudaha u galaan oo marka waxaa adag horta saxda ee la xiriirta cidda sida goole gacanta ugu haysa laakiin waxaa v o edu ay ogaatay in xarunta golaha shacabka uu ku jira guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ku-xigeenkiisa labaad ee mahad cabdalla cawad oo halkaasi ay hadda ku sugan yihiin islamarkaana xarunta golaha shacabka xildhibaano tirayar ee gudaha u galay intii kana banaanka ay ku sugan yihiin oo albaabadii waa lasoo qoray waxaa la xaqiijiyeen amisom ay soo hartay albaabadaas islamarkaana amnigu u qalqalgalay sidaa darteedna amisom ay diiday in gudaha loo galo marka laga reebo intii gudaha u gasho waan wax kalaysan bad gudaha u geli karaynin oo halkaas hadda ay ku sugan yihiin ciidamada amisom gudaha kusugan albaabada ay xireen marka laga reebo intaa gudaha ku jirta uu ka mid yahay maxamed sheekh cusmaan jawaari xuseen waa tahay cabdulqaadir xildhibaanadii hadda ma kala dareereen oo ma ka kala tegeen meeshii ama xaruntii baarlamaanka mise weli waa ku sugan yihiin
xildhibaanadan waxay weli ku sugan yihiin baakinka gaadiidka ku baakintaan xarunta golaha shacabka xildhibaanadu marka laga yimaado kala duwanaanshaha weyn udhaxeeya dabcan iyagu way kabtamayaan way hadlayaan siyaabo kala duwan ula hadlayaan waxay isu tuurtuurayaan aadeynta la xariirta xarunta golaha shacabka qaarkood waxay leeyihiinhaysa gudoomiyey oo aadeymo u jeedinayaan dhankiisa halka xilada kalena ay leeyihiin xukuumaddiiba xarunta golaha shacabka naga xirtaa dhinaca guddoomiye jawaara xildhibaanada taageersan dabcan waxay kuu sheegayaan in halkan ay joogi doonaan ilaa xarunta golaha shacabka banaankeeda ay joogaan qoraxda ku suur doonaan sida uu ahmed maalisi xildhibaanada dhinaca dooshinka waday uu kamid ah xuseen arab ciisana wuxuu u sheegay v o a intii golaha shacabka laga haysto xildhibaanada loo diiday gudaha amnigu aada u yahay laakiin xildhibaanadu hadda waxay ka siman yihiin in dhammaan ay dalin marka laga reebo u gasho marka xildhibaanada labada xildhibaanada labada waxay hadda joogaan banaanka xoogtooda qaarkoodna dib ay ugu laabteen oo tala deganaayeen xaafadahooda waxayna aada hayeen arrin isla kharibta in fadhigii maanta uu suurageli waayey waxaana isbedelku daqiiqado kooban uu markii guddoomiyaha golaha shacabka gudaha u gaaray xarunta golaha shacabka halkaasoo labada guddoon iskasu jeeda cidda kursiga fadhiisan doonto oo haddii cabduuli muuse uu xarunta golaha taga in dhinaci mooshinka wareeya halkaasi fadhiisan doonaan halka dooda kalena ay si jawaraha u gala galaha shacabka dabcan ageduursi ahaada mar ugu dambeyntii mahad cabdalla cawad iyo gudoomiye jawaari ayaa xarunta golaha gudaha u galay oo ilaa hadda ku sugan aada iyo aad ayaad mahadsantahay kaasi waxa uu cabdulqaadir okey wariyaha v o eda magaalada muqdisho oo isagoo ku sugan xarunta baarlamaanka soomaaliya si toosa khadka telefoonka ugu jiray
magaalada laascaanood waxaa lagu qabtay tartan kubadda cagta oo dhex maraya ardayda dugsiyada wax ku barta tartankaasi oo ujeeddadiisu markaasi lagu sheegay inay tahay in dhallinyaradu ay isdhex galaan isla markaasina waxbarashada lagu dhiirigeliyo haddaba waa kan warigaheenna v o a cabdikariim olol oo warbixinta nooga soo diray
waxaa magaalada laascanood ka bilaabmay tartan dhanka ciyaaraha oo u dhexeeya toban xarumood oo isugu jira jaamacado iyo iskuulla sare oo ku yaala magaalada laascanood kuwaasoo lagu dhiirigelinaya waxbarashada ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay daahir axmed maxamed oo ka socday wasaaradda waxbarashada oo tilmaamay muhiimadda bahda waxbarashada tartankan ciyaaraha uu leeyahay kan oo galabta lagu qabtay garoonka cabdibila cabdi waxaa loo qabtay wasaaradda waxbarashada toban kooxood oo ciyaaraya inay kulli yihiin waxbarashada oo arday ay wada yihiin dhammaantood hadday jaamacad tahay hadday kollej tahay iyo hadday sekandariya tahayba waa farxad waxaa noo ah farxad ciyaartan oo aad qiimo u leh ama koobkan lagu qabtay gobolka sool qiimo gaara ayay noo leedahay haddaga annaga ka wasaaradda waxbarasho ahaan aad iyo aad ayaan u bogaadinayna iskuduwaha ciyaaraha oo ka dambeeyey in uu qabsoomo kulankan ama tartankan ciyaareed ee gobolka ka furmay waxaana rajaynayaa in uu keeni doono waxyaabo badan oo aan horey gobolka uga jirin oo qiimo gaara u leh bulshada hadday tahay saaxiibtinimo hadday tahay isdhexgal hadday tahay ardaydii oo isku mid noqonaysa oo dad walaalaahoo cabdirasaaq maxamuud oo cali oo ka mida qurbajoogta ayaa isaguna halkaasi ka sheegay in dhallinyaradu ay dalka joogaan waxna qabsadaan noloshiina u dhisi lahaydeen dhallinyarada waxaan leeyahay war haddii qurbaha waxaa lagu sheegi jira anaa ka yay meesha loo wada cararo nin baa la sheegay reer degaan kale ah marsaa waxa layihi qolo marti qaaday qoladu marti qaaday wuxuu soo dhigay xeedho sonkora wuxuusu fandhaa la soo geliyey dadkii baa war sidan sonkorta looma cuno waa khalad wixii war annagaa si walba ku soo dhammayno sidaas kaga fiican tahay allaaweye ma jirto war meel halkan dhaanta allaaweye ma jirto waxaan odhan lahaa markaa ninoo yahow halkaa aynu joogno halkaa aynu joogno meel inii dhaantaa walayna u jirin ninkii hilib qalaya marka wakhtiga waa badan yahay waxaan madnaqayaan waa fursaday ka faa'idaysa deegaankiina iyo da'diina maayirka degmada laascanooda cabdixasiis xuseen taaruule ayaa sheegay in garoonka cabdibilaa cabdi uu fursad weyn u soo kordhiyey guud ahaan dhallinyarada gobolka sool gaar ahaan kuwa degmada magaalada laascanooda ka ciyaara aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa waxaan leenaha hambalyo saaad la socotaan garoonkan maanta lagu ciyaarayo si wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka yuusuf axmed faarax sheegay in wakhtigoodii lagu ciyaari jiray cagu wada jajaban yihiin maanta nasiib iyo farxad weeye in garoonkaa lagu ciyaaro istaandarkiisu ka la mid yahay garoommadii caalamiga ahaa waa wax ilaahay loogu mahadnaqo iyadoo dhallinyaro badani maalin walba ay ku ciyaarto iyadoo sida hore loo sheegay laga raystay tahriibkii iyo muqadaraadkii waxaan leenahay waa intaasaan uga sii dhowaannaa kolley ciyaaru waa isdhexgal waa isdhexgal bulshadaah waxaa halkaasi sharaxaad ka bixiyey ujeedka ciyaarahani maxamuud maxamed cali oo ku magac dheer burci oo ka tirsan howlwadeenada wasaaradda ciyaaraha heer gobol tartamaya toban kooxood oo isugu jira shan jaamacadood oo gobolka ka jira iyo shan dugsi sare runtii qaabka loo soo xulay waxay ahayd muhiimaddu inay tahay ardayda dhigata iskuullada iyo macallimiinta u dhigata keliya inay ka qayb galaan tartankaas si fursad loo siiya ardayda oo aanay u iman dad dhallinyara oo dibadda ka jooga waxbarashada muhiimadda tartanka laga leeyahayna waxay ahayd in waxbarashada lagu dhiirigeliyo dhallinyarada dibadjoogga ah ee sida balwadaha iyo tahriibka iyo ku mashquulsan dhaqamada xunxun in ay noqdaan waxbarashadii ay ku mashquulaan oo isboortiguna ka mid noqdo kulankan ciyaaraha iyo in dhallinyaradu ay ciyaaraan kubadda ayaa waxaa fursadani ay noqotay mid sannadii hore xukuumaddii axmed maxamed maxamuud siilaanyi ay u hirgeliyeen garoon loogu magacdaray cabdi bila cabdi ciyaaryahanada guud ahaan ka ciyaara gobolka sool gaar ahaan kuwa degmada cabdikariin olol v o a
ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhalinyada ee laanta af soomaaliga ee v o a ee washington magaalada hargeysa waxaa maanta ku geeriyootay allaha u naxariistay fanaanadii caanka ahayd zahra axmed jaamac oo ka mid ahayd fanaaniinta sida weyn fankooda loo xiisan jiray loona qadariyo haddaba waxaa khadka si toos haatan telefoonka ugu jira waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye barqad maxaad nooga sheegi karaysaa geerida zahar axmed jaamac goormay geeriyooto allah u naxariista
inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun aadaan duraysaad sheegtay saare axmed jaamac saaka ayay ku geeriyootay magaalada hargeysa oo muddo ay u jirtay xanuun haleelay saara marka la yidhaahdo kolley waxaan filayaa loo sheegi maayo inta af soomaaliya ku hadashayay dadka saare ciday ahayd waxay ka mid ahayd foolaadka hanuuninta tusnida iyo tusaaleynta bulshada soomaalida waxay xagga hore kaga jirtay sida ay sheegeen dad badan ay wada shaqeeyeen iyo dad badan ay soo wada noolaayeenba fanka iyo suugaanta soomaalida waxaana kamid ahayd hablihii doorka muhiimka ee muuqday ka qaatay fanka soomaalida saaka ayay ku geeriyootay hargeysa maantana qabanqaabada aaskeeda hargeysa ayuu ka socdaa
ifka owlaadda ay uga tagtay intay legyihiin
sida la ii sheegay daanduray inkastoo ay ka badnaayeen tirada carruurta ay dhashay sideed caruura ayay ifka kaga tagtay saare axmed jaamac waxaa xusud mudan in intaan la kulannay inkastoo dhegeystayaashu kaga bogan doonaan faahfaahinta taarikh nololeedkeeda iyo sooyaalkii taarikhda fankeeda idaacadaha dambe ee v o a haddana siday sheegeen abaanada iyo dadkii ay hawadaadka ahaayeen waxay ka mid ahayd dadka inta badan marka la yidhaahdo fan hablaha ku suntan ee sumada u ah waxaa xusud mudan sidoo kale in haldoor badan oo bulshada iyo fankeedii dhaqanka ka tirsan ay taasi u direen guud ahaan sidoo kale siyaasiyiinta iyo xukuumadda mas-uuliyiinta dowladda madaxweynaha somalilan ugu horeeya taasi la wadaagay ehelka iyo qaraabada iyo guud ahaan bulshada oo dhan maanta ayaa la filayaa in lagu aaso bacda salaadka casar magaalada hargeysa oo haddadan aan kula hadlayo aan ku suganahay oo qabanqaabada aaskeedu uu ka socdaa waa gartay fanaanad caan ah oo weyn ay ahayd riwaayado badan ay soo dhigtay maxay ii sheegi karaysaa dareenka fanaaniinta iyo shacabka geeridaasi ku timid fanaaniinta
daanduray waa daran karaysaa qof miisaanka kule ummad qoomiyad dhan oo soomaaliya marka uu baxo dareenka dadka siduu noqonayo laakiin haddana magaalada hargeysa gudaheeda maanta markaad eegto warka ugu weyn ee laisla dhex marayo ama ka ugu weyn ee la wadaagayo iska waran waxa ku xigaa waxa weeyaan in laisu tabiyo geerada saare axmed jaamac inta ugu badan qof kasta oo shaqo gacanta ku hayay dadka ay bahawadaagta haayeen iyo inta aqoonta iyo fanka ehelka u ahay maanta waxay ku mashquulsan tahay tacsidaasi u taalla guud ahaan ummadda soomaalida waxaana dareenkooda in badan ay wadaagayaan ay tahay samir iyo iimaan iyo ilaahay ha u naxariisto waa sababta laysugu bahaystay maanta guud ahaan markaad somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa aad eegto qabanqaabada in qof wal ood la hadasho ama is aragta ama sidaa wax ka weydi taarikhdeedu uu ku odhanayo xabaashii baan joogaa iyo gurigii baan joogaa aaska iyo sidoo kale qabanqaabadii aaskaan ku jira marka waad dareemi karaysaa inta uu leegyahay qabanqaabadeeda iyo iyo iyo dareenka dadku ay wadaagayaan geerida saar axmed jaamac awgeed allaha u naxariisto kaasina wuxuu ahaa waryaheena v o a barqad maxamuud kaariga ee magaalada hargeysa oo aan khadka telefoonka ku wareysanayey anigoo ka wareysanayay geerida ku timid allaha u naxariiste fanaan diicaanka ahayd zaara axmed jaamac oo ka mid ahayd fanaaninta sida weyn loo qadariyo
halkaad wuli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington suugaantu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sida gaarka ah ay ugu tilmaaman yihiin soomaalidu islamarkaana meel muhiima kaga jirta tahanaha taariikhdooda hal abuur kala duwan ayaa inta badan suugaan ka curiya waayaha nolosha ee markaasi ku gadaaman hase yeeshee waxaa kooban qaybaha sida gaarkaa u taabanaya saaxiibtinimada abwaan cabdixakiim cabdilaahi jibriil waa hal abuur ku nool magaalada boorama waxa uu curiyey gabay ka hadlaya waayaha iyo muhiimadda ay leedahay saaxiibtinimadu waxaana u waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good maadsadu waxay ka hadlaysaa saaxiibka sidii uu ahaan jiray iyo sida hadda laga dhigta waa rukun nolosha ka mid ah oo qayb ballaadhan ah soomaalidu wax badan kama sheegto saaxiibka mahmahyo ku soo arooraa way jiraan ama halkudhegiyo sida hebel inaad baratid haddaad doonaysid saaxiibkii baa la bartaa oo kale shimbirba shimbirkiisu la duulaa waxyaaba noocaas ah laakiin xaqiiqada markaad aragtid caalamka kale waxaad arkaysaa saaxiibka qiimaha uu leeyahay saaxiibo badan baa aniga maasadan iiga dhex muuqdo markaan sameeyey waan iska sameeyey si yaroo fudud bay ku timid laakiin markii dambeyn dib u akhriyey waxyaabo badan baa iga soo dhex baxay qof kastoo arkaana waa iga soo dhex baxaysa maasadu markaa sidana ku bilaabmaysa sumadda dhacdadiiyo xilliga bilaha sanadkiiyo qarniga dharaartiiyo saacadaha sooyaalka qadiimiga ee samayska adduunyadiiyo saanqaadla leh aadamaha ilaa samankani casrigu ku qeexay siyaasigii soor iyo midi laba afloo saaxiib iyo xeer lahayn murtida soomaalidiiyo sugaantu kamayna tegin qormada sarifkeeda oo saaxiibku wuxuu ahaa naftaada rafiiq sidoo saameeya dabeecaddan saaxiibku wuxuu ahaa barasho kugu seega ruux xogtaada ka siiye ee siduu yahay lagugu saxo saaxiibku wuxuu ahaa koobiga sawirkaaga iyo muraayad hortaada sudan saaxiibku wuxuu ahaa halbeegsidi ku ah naftoo kalsooni ku siiye weyn kalsooni ku siiye weyn saaxiibku wuxuu ahaa waxaad tahay sal iyo baar sabuuradda laga akhriyo sifaha dhaqankiiyo akhlaaq saldhigga garashada caqliga sawdkaad isku waafaqdaan sibaad aragtida fog iyo saadaan uga muuqataan saaxiibka wanaagsanoo sinaba uma kala go-daan sadriga qayb buu lahaa sidaha wadnuhuu ahaa saldhigga tashiguu ahaa siraad baxayuu ahaa seeraha farxaduu ahaa dulqaato samruu ahaa rajada hanka lagu sabiyo subaga maskaxduu ahaa dawada saska baanatiyo bacdiya sanqadhuu ahaa saaxiibku wuxuu ahaa sideed hooyadaa dhashiyo sokeeyo midkaa xigoo sirtaadana kuu xafida hiilkii sumcadaada iyo saaxiibku wuxuu ahaa seefaad ku dagaal gasho safkaagana koog ku jira saaxiibku wuxuu ahaa ka soo hadha maalintay danaystuhu kaa socdaan suuradda muuqa iyo dhaqan sinjiga dalasho iyo diin soohdimo idinkala qoqoba qabyaalad sunteeda iyo qadiyad sooc kuguma dayo saaxiibka wanaagsano sinaba kuma kala go-daan markaad cadka soorantaan waxaad saami u hesho sadkaaga inkuugu daraa saaxiibka wanaagsano sinaba kuma kala go-daan awood kaa sarraysa iyo saaxiibku suldaan ma aha sandullo lagu daba socdee qof kula siman buu ahaa sahanka noloshuu ahaa suranka dayashuu ahaa markaad silbatana nasteex qudhaada saxuu ahaa xurmuu kugu soorayaa adoo sun u laaqayuu isagu suga kugu dayaa korkaaga wixii sariyo saxanku ka ilaaliyaa sagaal jeer hadduu helo amase u siyaado magac siduu shalay kuu ahaa ayaad saaka ugu tegtaa saaxiibka wanaagsanoo sinaba kuma kala go-daan sunnado uu kugu gartiyo xaqbaa ugu soo hanmeel xogtaada su-aasho oo hadduu sawd amerikiyo ardusiin iyo ruushka tago dunida soke iyo fogaan samada halka lagaga tolay macnaha halkaas samada lagaga tolay waxaa looga jeedaa mahmaah baa odhanaysay saaxiibkii xume samada halka lagaga tolay ma gaadho waxaa ka soo gaadhay dadkii hore markaa waxa weeyaan waa dhaqan aynu lahaan jirnay suugaantana waa inay ka dhex muuqataa dhaqanadii aynu lahayn waa soomaalidu si ay aaminsaneyd xilligaasi hadduu sawd amerikiyo ardusiin iyo ruushka tago dunida soke iyo fogaan samada halka lagaga tolay xogtaadu ma seeganee waxaad ku sugnaatay buu og yahay saacii kastaba saaxiibka wanaagsanoo sinaba kuma kala go-daan saaxiibku dad buu noqdaa saaxiibku dal buu noqdaa saaxiibku runtuu noqdaa saaxiibku cibaadadiiyu sidaad ka dhigtuu noqdaa
kaasi wuxuu ahaa abwaan cabdixakiin cabdilaahi jibriil oo tiriyey maansada saaxiib maansadan oo ah mid aada u dheer intaa ayaynu ka soo qaadanaynaa haashim sheekh cumar good v o e boorama
aada ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo waraysigaasi kula yeeshay abwaan cabdixakiim cabdilaahi jibriil magaalada booram halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wadansanno codka fanaanka cabdikariim cali shaah iyo heeskiisii afar dhaan
sidii dal quraysh qofoon dhabalay sidii damaskeed dherere joglay sidii dabi baxay u dhiibsanida dhankastoon dayo dhammaysanida sidii dal quraysh qorxoon dhabalay sidii damaskeed dherere joglay sidii dabi baxay u dhiibsanida dhankastoon dayo dhammaysanida arsatay dhuuxe erey dhadhan wacan sidii dhallaanki idhowri ogida sidii dhakhtarkana idhay ogida sidii dhallaanki idhowri ogida sidii dhakhtarkana idhay ogida Ahaha, idhay ogida raacday dhiigo harsatay dhuuxe ereyda dhawacan dhihi ogida sidii dhallaanki idhowri ogida sidii dhakhtarkana idhay ogida sidii dhallaanki idhowri ogida sidii dhakhtarkana idhay ogida way way way idhay ogida rag idhaafshay lafta dhabarkan idhiiriya afardhaan idhisi ogida isawra imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida isawra imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida rag idhaafshay lafta dhabarkay idhiiriya afardhaan idhisiyogida isawra imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida isamra imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida bilic dalabi midab dhabahlay sidii roob la dhadhalal muqlay siduu yidhi dhaqan u dhowrsanida ammaantii dhabe dhammaan lihida bilic daladiyo midab dhabahlay sidii roob la dhadhalal muqlay siduu yidhi dhaqan u dhowrsanida ammaantii dhabe dhammaan lihida daayo meel kale dhugasha diide jawaxiisa dhiga daabaynogida sidii xalay dhale dhibkiile nabida sidii dhamankee idhadanogida sidii xalay dhale dhibkiile nabida sidii dhamankee idhadanogida ahaha idhadanogida daayo meel kale dhugasha diide jawaxiisa dhiga daabaynogida waa tahay dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaa wararkeenana haddaan mar kale idin xasuusiyo magaalada hargeysa waxaa maanta ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee sahre axmed jaamac oo ka mid ahayd fanaaniinta sida weyn fankooda loo xiiseyn jiray haddii ilaha yidhaaho idaacaddeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijyo gaar oo ku saabsan taarikh nololeedkeeda iyo fankeeda idaacaddeenina waa naga intaas tan iyo kulanta dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo isamra imadhiba dhega iilihida dhawaaqaygana dhabaynogida isamra imadhiba dhega iilihida dhawaaqaygana dhabaynogida bilic dhaladi midab dhabahlay sidii roob la dhadhalal muqlay siduu yidhi dhaqan u dhowrsanida ammaantii dhabe dhammaan lihida bilic dhaladiyo midab dhabahlay sidii roob la dhadhalal muqlay siduu yidhi dhaqan u dhowrsanida ammaantii dhabe dhammaan lihida daayo meel kale dhugasha diide jawaxiisa dhiga daabaynogida sidii xalay dhale dhibkiile nabida sidii dhamankee idhadanogida sidii xalay dhale dhibkiile nabida sidii dhamankee idhadanogida ahaha idhadanogida